أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya tubaneeyo ruux ayaa ku dhintay duqaymo diyaaradeed oo ka dhacay gobolka tigre ee dalka etoobiya ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa walaac xooggan ka muujiyey goodisada uga imaanaya dowladaha iyo hay-adaha reer galbeedka taliyihii sirdoonka kooxda riddada ugu magacoonaa gobolka gedo ayaa ku biiray maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee jubbaland mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka qayb galay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday baratay cilmiga caafimaadka munaasabad lagu maamuusayey haween dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka fiidow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey dumarka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buurdhuubo ee wilaayadaasi dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen saadiq muumin waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa howlgallo qaraxyo ah oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka tareedisho kaasi oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi lagu dilay afar askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay saddex kale iyadana qaraxaasi si gaar ah loola beegsaday kolonyo murtadiin ah dhanka wilaayada islaamiga ah ee gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ah ee xere baraxow ee degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado dhanka kale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose qarax ayay xalay mujaahidiintu ku weerareen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ah ay kaga sugan yihiin deegaanka mubaarag waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka kale gobolka madheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barrow ee hoostaga degmada lafay ee gobolka madheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka madheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa kusoo aadaya xilli afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay howlgallo ay mujaahidiintu ka furiyeen wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen lixdan iyo kow murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar mahadsanid saadaq tubaneeyo ruux ayaa ku dhintay duqaymo diyaaradeed oo ka dhacay gobolka tigre ee dalka etoobiya walaalkeen camaar cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoo eegaya ururka howlgallada gudaha itoobiya oo sheegtay inuu u doodo xuquuqda aadanaha ayaa shaaca ka qaaday in tobanaan qof ay ku dhinteen duqayn diyaaradeed oo isbuucyadii ugu dambeeyey ka dhacay deegaanka shareero ee waqooyi galbeed tigre inkastoo tiro koob sugan aan laga hayn tirada rasmiga ah ee duqayntaasi ku geeriyooday haddana sida lagu sheegay warbixin baaritaan ah oo ururkani uu soo saaray in ka badan soddon qof ayaa la xaqiijiyey in lagu aasay kiniisad ku taalla isla magaalada shareero warbixintu waxa ay ka digtay in xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka itoobiya iyo maamulka tigre ay si xawli ah ugu sii dhowaanayso dagaal cusub iyadoo calaamadaha walaaca abuuray ay ka mid yihiin askaraynta khasabka ah abaabul ciidan oo ballaaran oo ka socda guud ahaan gobolka iyo dagaallo hubaysan oo horraantii bishan ka qarxay agagaarka shareero xiriirka siyaasadeed ee u dhexeeya adis ababa iyo maqalla ayaa sidoo kale sii xumaaday kadib markii t b lf ay go'aansatay inay dib u soo celiso golihii tigre ee sannadkii labada kun iyo labaatanka golahaas oo lagu kala diray heshiiskii nabadeed ee britoria ee nofembar labada kun iyo labaatan iyo labo warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in hadallada kicinaya colaadda iyo guubaabada dagaalka ee ay baahinayaan warbaahinta taageerta labada dhinac ay u egyihiin jawigii warbaahineed ee khatarta ahaa ee ka jiray aaggaasi ka hor inta uusan bilaaban dagaalkii tigre ee sannadkii labada kun iyo labaatanka baaritaannada la sameeyey waxay sidoo kale soo bandhigeen in xanibaadaha lagu soo rogay badeecooyinka iyo sahayda muhiimka ah ee galagobolka tigre ay si weyn uga sii dareen xaaladda nololeed ee aadka u liidata ee dul hoganaysa dadka ku nool deegaanadaasi mahadsanid camar ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyey guudisyada uga imaanaya dowladaha iyo hay-adaha reer galbeedka waa kan walaalkeen cabdulqani maxamed xilli ay xaalad kala guur ah marayaan dhammaan maamulada ashahadalla dirirka ah ee ka jira dalka soomaaliya ayay kooxda riddadu ka cabanaysaa awaamirta isdabajoogga ah ee uga imaanaya gaalada caalamka ah ee loo yaqaano beesha caalamka xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in reer galbeedku ay mar walba amaro siiyaan isagoo ku calaancalay in hay-adahaas aysan weli bedelin dhaqankooda wuxuuna ku eedeeyey inay si toos ah ugu farageliyaan shaqooyinkooda qolooyinkeennala jooga oo ay hay-adaha u n agencies ku jiraan iyo doonarka iyo dadkaynala shaqeeya oo bartnerska la yidhaahdo dhan ayaga ayaa dhibaatada ugu weyn ay haysataa oo dhinaca cultureka ah ayagaa la rabaa inay isbedelaan soomaaliyadii ay yaqiineen ee kumeelgaadhka ahayd ee aan dastuur saxa lahayn ee aan shuruuc saxa lahayn een dowlad micnala lahayn tii bay weli ku socdaan soomaaliya ma qaban kartaan waa sidan baad tihiin weli maydaan samaysmin weli intibaad samaysman weli waxbaa sidinka ah dadka saaxiibada ayagoo ku mahadsan saaxiibada caalamka iyo bartnersken hadday ka soo bilow donariska ku soo dhammee ofisarka jooga magaalada muqdisho waxaan rabnaa dhammaantood inay ayaguna isbedelaan ooy la qabsadaan soomaaliyada cusub iyo meeshaan marayna la qabsadaan bilihii lasoo dhaafay xerada xanane waxaa ka dhacayay kulamo ay garwadan ka ahaayeen safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska waxayna isku dayayeen inay dhexdhexaadiyaan kooxda riddada iyo mucaaradkeeda maraykanka iyo u k iyo amaro dhowr ah duldhigay kooxda riddada arrinkaas oo sababay in laga jarto lacago boqolaal milyan ah oo bil walba la siin jiray mahadsanid cabdulqani taliyihii sirdoonka kooxda riddada ugu magacownaa gobolka gedo ayaa ku biiray maamul goboleedka ashahadala dirirka ah ee jubbaland walaalkeen marwaan moxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya cabdirashiid janan oo ahaa madaxii sirdoonka kooxda riddada soomaaliya iyo gobolka gedo ayaa degmada baldaxa uga dhawaaqay inuu u goostay dhanka maamulka axmed madoobe isagoo boqolaal askari kula hadlayay xerada u k ayuu ku eedeeyey xasan gurguuti iyo xamse cabdi barre inay dayaceen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan gobolka gedo kuwaas oo muddo siddeed bilood ah aan wax mushaar ah qaadan sida uu hadalka u dhigay wuxuu carabaabay in xasan gurguurtu uu uga baxay ballan uu horay ula galay oo ahayd inuu ka dhigay waxa ugu yeeray madaxweynaha jubbaland cabdishiid janan ayaa ku amray maleeshiyaadkiisa inay la shaqeeyaan maamulka isku magacaabay jubbaland wuxuu carabaabay in dowladda kenya ay qayb ka ahayd wadahadalka uga goostay kooxda riddada soomaaliya ani magacaas madaxweyne jubbaland baa horta ku raadinayay warkaas maqashaan magacaas waxaan ku raadinaya madaxweyne jubbaland taasaan adinkana idin sheegay ood u taagneedeen shacabka soomaaliyeedna u sheegay kuwa geda joogo reer gedoodka ah iyo reer jubbaland guud ahaan gaal iyo muslim etoobiya markaa hadda aaday oo tegayay oo waa la qaqashaaday cabdishiid lahayoo dabcan xogtaas ay haysaan waxaa meesha u aaday waxay ahayd inaan dhaha etoobiya warani axmedo ana kala jeclaanine xaaladdan ciidanka mushaar la'aanta iyo raashin la'aanta markay ugu dhacayso ani waxaan kasoo tanasulay horta madaxweynihii intaan u tegey dowladdii warbal madaxweynaha ay sheegteen waxbaysan ka jirin hadhume ciidankan gedi jooga aan tayeenno ani madaxweynimadii hadhu dowladdaas kenyaana marka hore magacaas ay dhexdooda deganaayeen ayadaana ka wada xaajoonno ka wada hadalna meel fiican bayna maraysaa waxaan u gudbi doonaa guddiyo iyo xilliga heshiiskaas uu dhici lahaa isu u dhici lahaa maamulada degmooyinka gobolka gedo oo ay ka mid tahay bardaxawo ayaa u gacan galay axmed madoobe waxaana sidaas ku fashilmay iskudaygii uu xasan gurgooti ku dhisi rabay maamul goboleedda mahadsanid marwan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka qayb galay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay cilmiga caafimaadka waa kan mar kale walaalkeen saadiq muumin munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay siddeed iyo labaatan arday oo ka qalin jabisay kuliyadda caafimaadka ah ee daarulbayaan ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan xafladan oo gabagabow ahayd macadka daarul bayaan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimmada waxgaradka deegaanka iyo waalidiinta ardayda waxaana goobta lagu soo bandhigay ardayda dhammaysatay kuliyadda caafimaadka ee daarul bayaan kuwaas oo martida iyo mas-uuliyiintaba la wadaagay aqoontooda iyo cilmigii ay ka faa-ideen daarul bayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الفضيلة إدارة معهد دار البيان أستاذنا الكرام أولياء الأمور الأفاضل وزملاء الخريجين أيها الحضور الكرام يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحفل المبارك لأتحدث عن أحمية العلم فهو أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان وبه ترقى الأمم وتبنى الحضارات ويخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الصحة نعمة عظيمة من نعم الله تعالى ولا يعرف قيمتها إلا من فقدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ maamulka sharafta leh daarulbayaan macallimiinta qiimaha badan waalidiinta martida sharafta leh ee ardayda qalinjebinaysa maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc muhiim ah qof kasta oo bulshada ku nool waana gargaarka degdega ee fast aid anigoo magacay ka bilaabaya iklaas maxamed waxaan halkan ka soo jeedi doonaa kawarqabida hooyada uurka leh ka hor iyo kadib dhalmada maamulka macallimiinta waalidiinta marti sharafka iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha mowduucan maanta ka hadlaya waa daryeelka hooyada uurka leh ka hor iyo kadib dhalmada waana arrin lafdhabar waa caafimaadka qoyska iyo bulshada waa marxalad dabiici ah laakiin wuxuu u baahan yahay daryeel joogto ah si loo ilaaliyo caafimaadka hooyada iyo ilmaha ilaalin nadaafadeed ka joogitaan caafimaad daryeelka hooyada waa daryeelka ummadda hooyo caafimaad qabta waxay dhistaa jiil caafimaad qaba anigoo ah arday ka qalinjibay macadka daarul bayaan waxaa maanta sharaf weyn u arkaa inaan halkaa ka soo jeediyay khidbad ku saabsan wacyigelinta caafimaadka bulshada caafimaadka bulshada ma dhisma oo keliya marka isbitaallo la dhiso balse wuxuu ku dhismaa marka bulshada la baro sida caafimaadkooda u ilaalin lahaayeen waxaa la yidhaahda bulsho wax og ayaa ka badbaado badan aan bulsho daawo badan hadalkaas wuxuu muujinayaa muhiimadda wacyigelinta caafimaad ugu dambeyntii waxaa halkan hambalyo ugu dirayaa bogaadin ardayda oo maanta aan wada qalinjebinayno hambalyo hambalyo allaha naga wada dhigo kuwa ku anfacan naftooda iyo qoyskooda iyo bulshada islaamka dhammaan dhanka kale ee mudiirka macadka daarul bayaan ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey taariikhda iyo marxaladihii uu soo maray macadka haddii aan ka warbixiyo macadka waxaa weeyaan muddo hal sana ayuu shaqaynayey macadka waxaa weeyaan waxaa lagu baranayay maadada la yidhaahdo ee sixada ama waxaa loo yaqaano caafimaadka waxaa kaloo lagu baranayay macadka daarulbayaan maadada luqada la yidhaahdo luqada ingiliishka iyo luqada carabiga iyo luqada soomaaliga iyo xisaabta lagu baranayay hadda marka ardayda muddada sanadka kusoo waxbaranaysa cadadkooda waxaa weeyaan labaatan iyo sideed arday weeyaan waa ardayda hadda ka qalin jibisay oo caafimaadka qaybta caafimaad ka qalin jibisay waa labaatan iyo sideed arday oo iskugu jiro rag iyo dumar iskugu jiro labaatan iyo sideedaasa ka qalin jibisay marka waxaan leeyahay ardayda soo dadaashay sanadkaas soo waxbaranaysay jasaahumullahu khayran ayaan leenahay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ayaa dhankiisa soo dhoweeyey horumarka waxbarasho oo ay ku tallaabsadeen ardaydan dhammaysatay kuliyadda caafimaadka isagoona uga mahad celiyey dadaalkii ay la yimaadeen ardayda oo ahaa inay waxbartaan oo hadafkooda ka dhabeeyaan daarul bayaan maamulkiisa iyo macallimiintiisa ee dadaalka iyo juhdiga bixisay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo ayaan leenahay sidoo kale ardaydii muddada ayada ah dhabar adeegtay waxbarashada maaragtay sida hufan u qaadanaysa iyagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay ay barteen allah u barakeeyo sidoo kale waalidiintii dhashay ubadka ayaga ah ee aan arkayno dadaalka ku bixiyey maanta meesha ay joogaan iyo makaanka ay joogaan soo gaarsiiyey ayagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo intaa kadib waxaan halkan farxadda kala qaybsanaynaa ardayda ka qalinjibinaysa macadka daarul bayaan waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ku mahadsan waa ku faraxsannahay waan idinku hambalyaynaynaa cilmiga maanta aad qaadateen ee aad maaragtay ilaahay tabaaraka wa taala idin ximbaariyey haddii caafimaad la waayo horumar ma jiro daarul bayaan waa macad ardaydu ay ku bartaan maadooyinka carabiga ingiliishka xisaabta soomaaliga caafimaadka iyo daruus kale oo diini ah waxaana uu ka mid yahay macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabad lagu maamuusayay haween dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka fidow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan munaasabadan oo ka dhacday deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahaddac ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa lagu maamuusayay arday gabdha ah oo ka qalin bedelatay qoraalka iyo akhriska kuwaas oo wax ka baranayay markaska caaisha binti abibakar ee deegaankaasi ka furan ardaydan oo tiradoodu gaaraysay laba iyo labaatan gabdhood waxay isugu jireen dad waaweyn iyo kuwo dhexe waxayna ardaydan baranayeen qoraalka iyo akhriska muddo ku siman hal sano iyagoona halkaasi sana bixiyey dadaal iyo juhdi dheeraada munaasabadda waxaa goobjoog ahaa maamulka deegaanka culummo waxgarad ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horrayn mudiirka markaska ayaa faahfaahin ka bixiyey xilligii markaska la aas-aasay iyo ardayda ka qalin jibisay deegaanka warbixiyo markaskan waxaa la furay bishaan hadda ku jirno bisheedii sanadkii hore tegay kun afar boqol afartan iyo toddobo maantana waxaan joognaa dafcadi labaad oo ka qalin jabinayso ka kooban labaatan iyo laba qofood horena waxaa uga qalin jabiyeen soddon iyo saddex qofood waa marka fasalkii labaad hadda waxaa qalin jabinaya dafcadii hore waxay qalin jabiyeen bishii hore ee rajab sanadkii hore ee naga tegay kun afar boqol afartan iyo toddobo qaar ka mida waxgaradka deegaanka fiidow ayaa dhankooda kelimaad qayim ah goobta ka jeediyey waxaan isku dadaarmaynaa inaan waxbarashadan ku dadaalno waxbarashada waa muhiim guri maaragtay mugdi haddii wax lagaaga diro maaragtay waxba kama soo bixi kartid marka waxaan isku dadaarmaynaa inaan waxbarashada ku dadaalno macnaha waxbarashada waa tooshkii wax lagu ifinayay oo wax kasta aad iskagala arkaysa guri mugdi haddaa lagu geliyo baal iyo waxaad soo qabsanaysid maaratay uma jeed laakiin haddaad maarata iftiin haysatid wax kasta waa arkaysaa marka waxbarashada ayaan ku dadaalno maaragtay waa muhiim alxamdulilah ilaaha mahad iskale waxaan maanta joognaa xaflad xer xafladaas oo qalinjibintii ah marka waxaan umalaynaa middaa midaa ka horeysa xafladii koowaad waa ma aragtay nagula marqaatiyey oo ma aragtay hore baan ma aragtay uu qayb galnay haddana beri waxaan joognaa qalinjibintii labaad oo ma aragtay aan haddana beri kusugunahay haddis allaha awoodala ogolaad waxaan umalaynaa gabdhaha wax badanaa nagula marqaatiyey dadaalkooda aada ma aragtay ay u dadaaleen marka inay gabdhaha dadaalaana waa ma aragtay waxaan ku faraxsannahay intii munaasabaddu ay socotay waxay ardaydu ka warbixiyeen waxa ay barteen iyagoona mahad alle kadib oga mahadceliyey wilaayada waxayna dhanka kale soo bandhigeen qayb ka mid ah duruustii ay qaateen bismillah anaa la yidhahda nadiifo xasan waxaan joogaa fidow mahadaay waxaan ka qalan jabinay qorid iyo aqhris labadaba waa dhammaynay waa ku guulaysanay waxaan leeyahay dadka oo weli wax baranin guryaha ka soo baxaan hadda aniga waxaan ahay lixdan jir baan ahay alxamdulilah waana dhammeeyey wixii meel ku qoran waa aqrinaa wixii la yeeriyana waa qori karaa insha allaahu ha soo baxaan waxa bartaan intay nool yihiin ha ka faa'iidaystaan mashquulkan wax ku raacaya ma waa adduunyo aakiraa loo socdaa marka waxa waaye wixii aad barataan ku anfacaya beri ka maalin aa ku anfacaya insha allah farta waa qori karaa waxaan doonaan qoraa ilaahay idinkiisa waxaa ku mahadsan macallimiinta intaas waxna bartay juhdiga nagu soo bixisay ilaa walaayada khayr allaha siiyaan leenahay xasin iidlo insha allah waxayna baneen farbarasho laa saxafay noogu soo bilaabay shamsiyan halaasaan baranay maasha allah ilaahay ha barakeeye aad baan u mahadinay wixii meel lagu qor hadduu akrisi karaa alxamdulilah ilaa aan ugu mahadsan haa maasha allah dad hamiilahoo mataqaanaa faraxsan oo ilaahay qeyrsiiya baan nahay gabdhaha xaafadaha ku jiro annaga waa faa-idna alxamdulilah ilaah noo nimceey in nagu soo daydaano bismillaah ilaah magaciisaan ku bilaabayaa alliya raxmaan naxariiskuu naxariistay allah soo raxiim mid gaara naxariistay والعصر عصر كان كل أرتين الإنسان إنسان لفي قصر خسارة يقصقيان إلا الذين كوي معنا آمنوا عمل فلا الصالحات عملوا نج والتواسوا اسكت دارن بالحق حق والتواسوا اسكت دارن بالصبر صبر عن أبي عبد الله نعمان بن بشير الله كره لنقضي قال وحوير سمعت وحان مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسيقو رايا إن الحلال حلاش بينه ويعدهي وإن الحرام حرام بينه ويعدهي وبينهما وحا أدحي أمور أرمى مشتبهات نسويك لا يعلمهن إيسان قرنين كثيرا وحبضا ومن الناس دتك كمده faman ruuxii ibtaqa ka dhowrsada ashubahaada shubahaadka waqad istabraha waxau dhowray ladiini diintiisa iyo wacidihi sharaftiisa waman ruuxii waqaca ku dhaca fi shubahaadi shubahaadka waqaca wuxuu ku dhacay fil xaaraami xaaraam ka raaci kii waa yarcaa raacaya xowla alxima sharmada ku raacay ayuu shaka waxaa looga shakeeyaa yartaca inay galaan fiihi sharmada dhexdeeda alaahooya ay baraarugo wa ina likuli melikin boqor walban ximan sharmo ayuu leeyahay alaahooya ay baraarugo wa ina alxima allaahi allah soohintiisana tacaala sareeye maxaarimu wuxuu xaaraam yeeli waaye alaahooya ay baraarugo wa ina filjasadi jirka dhexdiisa mudqatan cad ay ahaatay idaa salaxad hadday wanaagsanaato salaxad jasadu kulluhu jirka dhammaantiisa oo wada wanaagsananaya waidaa fasad hadday fasahaada fasada jasadu kulluhu jirka dhammaantiisna oo wada fasahaadaya alaha wahiya alqalbu taasna waa qalbiga si kastaba waa dufcadii labaad ee ka qalin bedelata markaskan caaisha binti abibakar ee deegaanka fiidow waxaana dufcadii ugu horreysay ka qalin bedelatay soddon iyo saddex arday oo isugu jiray dad waaweyn iyo kuwa dhexe mahadsanid abuuxasaan maktabka dacwada wilaayada islaamiga gado ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey dumarka ku dhaqan deegaan hoostaga ah degmada buur dhuubo ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen casaam carafaad maktabka dacwada wilaayadii islaamiga gedo ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ku dhaqan deegaanka qoondhood oo ah deegaan hoostaga degmada buurdhuub ee wilaayadii islaamiga gedo dowladan diiniga ah ayaa waxay socotay muddo toban iyo shan maalin ah waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowladii loo qabtay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka qoondhood ayaa ka hadlay dowladda waxayna ka warbixiyeen dowladda duruusta ay ku qaateen iyagoona sidoo kale sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho
alcibaadatu hiya ismun lagu jaamicu lixilmiya likulli maa yuxibu allah waliyaaha jeeri dhammaantood laxukumiya wayardaaha kana khaalisa min qowlin hadal egan asaali oo feele ficilkaasoo adbaahiratu komubada iyo albaabiratku qortayna مراتب الدين مراتب الدين ثلاثة هي الإسلام والإيمان والإحسان سؤال ما هو الإسلام الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله لا إلى مثله بالتوحيد التوحيد كمثل السوى الانقياد والهدى كما كله بدعة بعضا كوزا كما تغل براءة الجرم وكان من الشرك تمشي وأهدي هجي ذلك الجرم الأصول ثلاث أبي وثلاث التي تبيع في يديك واجباتها على كل مثل وصفته مسلمة هي مسلمة غيرك وصفة مسلمة تعلمها بركبه وهي تنقية معرفة العبد بين انتظر ربه ربه ودينه ودينه هو نبي المهدي نوعة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك ذكر من ربك ربنا تذكر فقول ربي ربي الله إلهي الذي على رباني بربري ورب بربري جميع العالمين عالمين لما أنت بربري جميع مكين عزيز يمينك بربري هو كاسي معبود مع معبود معبود ليس يسكن على ربي عن معبود معبود سواء ولا هكير وإذا قيل لك هدد كير ما دينك دينتني هدد كير فقول ديني دينتي الإسلام دينتي الإسلام وهو دين دافع الاستسلام مثل لله إله مثل بالتوحيد التوحيد كمثله والإنجاز به عندما له أبد طاعة بعيد والبراءة بالقرن أيضا من الشرك الشرك والشرك وإذا قيل لك عبد خير من النبي كما هو من عبد خير فقيل نبينا فقيل محمد نبينا محمد إن عبد الله يعيشها إن عبد الله يعيشها إن عبد المطلب يران إن عبد المطلب يعيشها إن هاشم هاي إن هاشم وهاشم وهاي من قريش غير قريش وقريش قال من العرب يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايلو من الدجمة بوري والكوميدا وقونديو بقرها مقرك قونديو هدما الدوريالكم هقاونا الحمد لله يا كتابة دي ولا طلع في آخر يا كل يا كتاب سنين مكتبك دعوة يوا يعني إلا مي الحمد لله يا سبحانه وتعالى محبة الحمد لله يرضى عنا كاتم النعمة ونعطيها ilaahi subxaana watacaala ka mahadsan ilaahi subxaana watacaala ka mahadsan walaaladi meel raadisayaa meel raadisanin ilaa miyay oo maktabka dacwadaya umahdiyaana ilaahi subxaana watacaala mujaahidiinta meel kasii ruugan waxaan suuganaya ay guul helan ilaahi subxaana watacaala guula farajaan ilaahi subxaana guulayso guulayso guulayso ilaa insha allahu dowladan loo soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka qoondhood oo ah deegaan hoostaga degmada buurdhuwe ee wilaayada ayaa qeybka dowraadka diiniga ah oo maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo uu u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada mahadsanid casam guudahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alaandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu